dibadbaxyadii maalmihii lasoo dhaafay ka socday dalka kenya ayaa waxaa lasoo warinayaa inay geysteen khasaarooyin nafeed iyo kuwa hantiyadeed dibadbaxyada ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dad badan oo shacab ah kuwaas oo ay rasaas u adeegsadeen ciidamada dowladda kenya hay-ad sheegta inay u doodo xuquuqda aadanaha oo ka howlgasha kenya ayaa shaacisay in dibadbaxyada ka socda dalkaas ay ku dhaawacmeen laba-iyo labaatan ruux kuwaas oo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan guddoomiyaha hay-adda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska kenya ay dibadbaxyaasha u adeegsadeen rasaas sunta dadka ka ilmaysiisa iyo tacadiyaad kale isagoona cambaariyey tasarufaadka ciidamada booliiska dalka kenya ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa isa soo taraya dibadbaxyaasha looga soo horjeeda booliiska waddankaas kadib markii ay gudaha xabsiga ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ay ku sheegeen inuu kasoo horjeedo ciidamada booliiska waddanka kenya si kastaba ha ahaatee dibadbaxyadan muddada qaatay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona shacabka ay dowladda kenya ka codsadeen in sharciga la hor keeno dhammaan saraakiisha ku lugta leh dilalka sharci darada ah sida dilkii xabsiga loogu geystay wiilka dhalinyarada ah iyo toogashadii shalay loo geystay dibadbaxyaasha magaalada nairobi